sanadihii u dambeeyey degmada dhuubli ee gobolka jubbada hoose waxaa soo gaarayay dad barakacayaal ah oo aada u badan kuwaasoo siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadoodii ay ku noolaayeen barakacayaashaas soo gaaray dhuuble ayaa wajahaya dhibaatooyin badan oo aan intan lagu soo koobi karin maadaama ay deegaanadoodii duruufo kala duwan uga soo barakaceen haddaba waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo ka warbixinaya siyaabihi ay uga soo barakaceen deegaanadii ay ku noolaayeen dadka intaas kaamka waa ka badan yahay kaamka koo kale ma aha laba ma aha dadka weli waa soo socdaa oo dad soo socdoo hor lahaa soo degihaaya iska barakacee abaarihii iyo biyihii aa dadkii nugulka ahay wax ku dhaafeen abaarata iyo iyo ilaahay magantiisa iyo biyihii doowgaa dadka baahida saasaa ugu badan beerihiina biyihiiyaa ka galay inkastoo hadda deegamahii aan wada joogno oo marka insha allaahu baahida waa iska badan tahay intaan kale ma aha waxaa la rabaa haddii ilaahay yidhaaho wixii la heli karo in ma aragta dadka baahiyaha qaba lagu sadaqaysto toddoba boqoloo sacaad kun ari e aan iska lahaa barakacaana iigu horreyso dhoobley dadka ehelka islaamka eh baahida aniga ma isku soo koobay waxaan aniga hadda cabanaya baahida ani keligay ma aha waxaa qaba marka bulshada dhana qabta walaalka ninkii wax heli karo walaalihiis ha u gargaara deegaanka ahayd wartaydii iyo wixin lahaay waa abaar iyo waxaa iga soo kacisay dhibaato adduun haddaan dheef ku haysta ma soo dhaafteen kontan iyo waxaan jiraa lix sana ma soo dhaafteen waagaas intaasna meesha umaan taagnay waxay iga soo wada waan u dhibaato adduun si kuwa u dhacda baa ku dhacda marka intii hadda intan noogu soo deeqday khayr allaha sii intii ka badanna waa un ka sugaynaa ka rajaynaa haddii ilahay noo calfo